الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد أن مدن مدحوينه maanta waxaan halkaan u nimid in aan dhagax dhigno xaruntii ama xafiiskii wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha jaalidaha oo ay gacan naga siisay dhismaha iyo qarashkaba hay-adda u n h c r muddo dheer iyo wada hadal dheer kadib waxaan isku afgarannay in xafiiskii oo wasaaradda ay ku ka howlgali lahayd ee howlaheed ku socon lahayn inaan maanta dhagax dhigno oo aan dhismaheedii bilowno oo waxaa weeyaan wasaaradda wasaaradda oon u shaqaysa qaxootiyada dadka soo laabta aan ritaanka ka soo laabta waddamada dariska ah i d b yada iyo dadka gebi ahaanba wixii ay isku isku noqdaan dadka deegaanada kale ka soo kacay oo deegaan u baahan oo la dejinayo
dhammaan wasiirada iyo xildhibaanada dowlad goboleed koonfur galbeed bahda saxaafadda iyo marti sharafta kale xildhibaanada heer federaal la jooga dhammaantiin waxaan idin leey assalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu maanta waxaa farxad noo ah marka sidii uu nagu siiyey warbixinta liibaan inaanu dhagax dhigno xafiiskii xaruntii ay ku shaqayn lahayd ee wasaaradda dib u dejinta iyo xiriirka jaaliyadaha runtii waa horumar iyo guul noo soo hoyatay in maalinba maalinta ka dambaysa maamulka wax ku soo kordhaayaan runtii waad dareensan tihiin maamulka oo biidn illah alkariim laba maalmood kadib laba sano jirsan doona sanad guuradiisii labaad loo dabaaldegi doona ee maalinka khamiista ah waxaad dareensantihiin kulligiin aad markhaati aad ka tihiin meeshay wax ka soo bilowdeen